أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ruux itoobiyaan ah ayaa lagu dilay degmada gurceel ee bartamaha dalka soomaaliya iyadoona xog laga helayo dilkaas madaxa maamul goboleedka ashaadola diriirka ah ee somalilan ayaa sheegay inay marinbiyo siinayaan xabashada etoobiya isagoo ina eedan kulal u jeediyey dowladda riddada jabuuti qarax gaari looga gubay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maxkamadda wilaayada shabeellaha hoose ayaa firsiyay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose warkaas iyo war kaloo ku aadan qarax gaari looga gubay maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkan yaasir maxameda shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay qaraxi la beegsadeen kolanyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo namber lixdan bakhtigu waa hal askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacuna waa lix askari oo isla kufaarta afrikaanta ah oo saddex ka mid ah xaaladoodu garaab tahay sidoo kale waxaa kufaarta afrikaanta qarax lagula beegsaday agagaarka deegaanka ceelwareegow dhaawacuna waa hal askari oo kufaarta ah iyo gubashada hal gaari sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga murtadiinta ee degmada janaale dhanka wilaayada banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa lagu gubay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada qaraxaasi waxaa ku dhintay afar askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale murtadiinta ku dhaawacmay qaraxaasi waxaa ka mid ah bishaar siyaad oo horay usoo noqday taliyo urur dhaawiciisuna waa mid garaab ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaallo culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya iyo saldhigga murtadiinta ee degmada xudur sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen fariismaha murtadiinta ee degmada waajid dhanka kale wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diinsor oo ka mid ah goobaha cadowga allah dullaanka kaga sugan yahay wilaayada bay geesiyada tawxiidka ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey howlgallada ka dhanka kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareeca la dirarka ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga
aad buu u mahadsan yahay walaalkan yaasir ayuu kaasi ahaa dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxay maanta weerar ku qaadeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanka buulaxaaje ee hoostaga magaalada kismaayo weerarkaasi waxay mujaahidiintu inoo xaqiijiyeen in lagu dilay ilaa saddex askari oo murtadiin ahaa halka lagu dhaawacay sagaal kale oo murtadiin ahaa waxayna sidoo kale mujaahidiinta kusoo qanimaysteen hub iyo agaga kale oo ciidan waxay ku soo kala dagaalkaas waxaa ku dhegaysan doontaan barnaamijka faafareebka wararka ee caawa haddii allah awoodda leh uu raalli ka noqdo ruux itoobiyaan ah ayaa lagu dilay degmada gurceel ee bartamaha dalka soomaaliya iyadoona xog laga helayo dilkaas xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in ruux itoobiyaana lagu dilay degmada gurceel shaqsiga itoobiyaanka ee la dilay ayaa lasoo warinayaa inuu buuq soo kala dhexgalay isaga iyo ruux hubaysan kadibna sidaa lagu toogtay dadka itoobiyaanka ee ku sugan degmada guraceel iyo hareeraheeda ayaa lasoo warinayaa inay bilaabeen barakac xooggan goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay inay arkeen iyaga oo ku guuraya gaadiid fara badan islamarkaana watameedka ruuxa la dilay bartamihii sanadkan ayay ahayd markii sidan oo kale ruux itoobiyaanna lagu dilay magaalada dhuusamareeb kadib markii la gowracay madaxa maamul goboleedka shaadalo dirirka ah ee somalilan oo sheegay inay marinbiyo siinayaan xabashada etoobiya isagoona eedeyn kula ujeediyey dowladda riddada jabuuti muuse biixi cabdi oo ah hogaamiyaha maamulka shaadalo dirirka ah ee somalilan ayaa markii ugu horreysay sheegay in dowladda xabashada etoobiya ay siinayaan marinbiyooda isagoo khudbad ka jeedinaya magaalada hargeysa ayuu shaaciyey in waxa ku qornay heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu la galay abiy axmed oo ahaa inay xabashada siiyaan marinbiyooda arrinkaas oo xaqiijinaya hadaladii ay bilihii lasoo dhaafay jeedinayeen madaxda etoobiya maamulka isku magacaabay somalilan ayaa horey u sheegi jiray in etoobiya ay siinayaan saldhig badeed iyo dekeda balse wuxuu hadda xaqiijiyey in waxa ay bixinayaan ay yihiin marinbiyooda etoobiyaanka si rasmi ah loo siinayo qayb ka mid ah badda soomaaliya muuse biixa ayaa mar kale ku celiyey in haddii dib loo doorto etoobiya maamulkiisa aqoonsan doonto isagoo dowladda riddada jabuuti ku sifeeyey inuu yahay nidaamka ugu daacadsan ee xabashidu ku leedahay dunida sidaas oo ay tahayna ay ka masaarin heshiiskii uu la galay abiy axmed sida uu ku hadaaqay ictiraafku intii hore waa inooga dhowy wuu inooga dhowy waa markii horreysay aynu helnay dowlad inagula heshiisa inaynu wax isku bedelano oo ay iyaguna aqoonsi buuxa ayna siiyaan inaguna aynu barbiyood siino waxay ila tahay waa fursad somalilan taariikhii oo soo maraysa jabuutina maanta waa dowladda ugu dhow etoobiya caalamka oo dhan ee la macaamisha ee la shaqaysata haddana ka xanaaqsan maxay somalilan etoobiya ula macaamilaysa inaguna eedanaysa weliba eedo aynaan lahayn inoo soo jeedsa shir baana lagu khiyaamayey nabarkaana laga jabiyey wax alliyo wax nimankaa loo geystay maxaa dantiinna u raacaysaan ayaa waxaasoo dagaal uga socdaa noomay tarin jirin nooma tarin karaan dhinaca kale hogaamiyaha maamulka shaadalo dirirka ah ee somalilan ayaa ku digtay xasan gurguurta madaxa kooxda riddada kaasoo uu ku tilmaamay mid dhex muquuranaya jahwareer siyaasadeed wuxuuna soo hadal qaaday khilaafyada kala dhexeeya maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland taasina waa fariin gaaroo nu diray qolada xamar halka aad joogtana waad ogtay maanta juba tagtay jubbaland puntlandna hore u tagtay baydhabe farintii aad tiri etoobiyaankaa saaraya ee iga baxa waa kaa diin garan maayo awoodda aad noogu tamaysaa annaga eed caalamka u leedahay waddan iga mida hadalka murtad muuse biixa ayaa imaanaya xilli nasaarada xabashada etoobiya ay weli wadaan damacooda ku aadan qaadashada badda soomaaliya taasoo bilooyin ka hor uu heshiis xaaraan ah kula galay murtad muuse biixi madaxa maamulka shaadolo dirirka ah ee somalilan maxkamadda wilaayada shabeellaha hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay deegaan hoosta degmada janaale ee wilaayadaas warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxamed ah
waa xukun xaduridda ah oo lagu fuliyey labo askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo siyaabo kala duwan ay gacanta uga soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta xilli ay ku socdaalayeen qeybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose fagaar ee ku yaala deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose oo ay ku sugnaayeen boqolaal ka mid ah bulshada deegaanka ayaa lagu fuliyey xukunka xaduriddaha mid ka mid ah qudaadda maxkamadda wilaayada shabeellada hoose oo goobta ka akhriyey xukunka ayaa goobta kaga dhawaaqay xukunkii kasoo baxay maxkamadda intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay aadii loo soo jeediyey eedaysanayaasha magacyadooda koob ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo khiraad ahaa ayaa waxay xukuntay sidaani soo socota kow in eedaysanayaasha magacyadooda aan koob ku soo xusnay inay ku dhaceen ficil gaalnimo ah labo in eedaysanayaasha lagu wada fuliyo in xadgurida ah almaraajicu qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu yahuuda wannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahum minhum ina allaha laa yahdi alqawma alaalimiin fi suurati almaa'ida aayadda konton iyo kowaad waqowluhu sala allahu alayhi wasalam laa yaxilu damu muslimin ilaa biixda talaad adayib azaani والنفس بالنفس التارك للدين المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري ومسلم حكم كان وحكم سقنا عليه قران هذا وبالله التوفيق allah fadligii ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashinaya ayaa u babacdhigay cadowga saliibiga ah iyo kan murtadiinta boqolaal xero oo ay ku sugnaayeen kumanaan askari oo calooshood shaqaystayaal ah ayaa cagta la mariyey halka mujaahidiintu ay ugaarsi ba-an ku hayaan maleeshiyaadka baxsadka ah ee doonaya inay isaga kala gudbaan magaalooyinka markii gacanta lagu soo dhigana waxaa la horkeenaa maxkamadaha islaamiga ah mahadsaned cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh